xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jirriban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegaya dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shib dhih maahe wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalab ha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxad darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dalbada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eberle hal hal laba labo laba labo hal hal ama eberle hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeeney raadiyaha cadaado qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon dowladda soomaaliya oo ku eedeysay etoobiya faragelin ay ku hayso soomaaliya iskoorkeenida beelaha wadadega gobolka gedo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya garoonka aadan cadde salaada janaasada kula tukaday marxuum senatar maxamed cali gaagaab iyo meydka marxuumka oo loo qaaday deegaanada maamulka puntland maamulka koonfur galbeed oo maanta kala qaaday difaacyo ay iskugu jireen ciidamo ku dagaalamay degmada qoryooley dowladda jubbaland oo gargaar noocyo kala duwana gaarsiisay dadka deegaanka buurgaabo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland oo kormeer ku tegay dhismaha waddada isku xirta deegaanada buulagaduud iyo janaac cabdalle xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door koron warka habeene raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorrow diyaargarooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarayso haddaba ugu imow qalab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo sabti soo gelaysa jimcana ay sii baxayso waana lixda bisha labiyo tobanaad sanada laba kun labaatan iyo afar iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda etoobiya faragelin ay ku hayso soomaaliya iyo sidoo kale iska horkeenida beelaha wadadega gobolka gedo maxamed iidley warbixinta warkaa inooga soo diray magaalada muqdisho dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ethoobiya ku eedeysay in ay faragelin iyo iska horkeen beelaha ah ay ka wado gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa lagu yidhi dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay si xooggan u cambaaraynaysaa tallaabooyinka guracan ee dowladda ethoobiya ay ka wado gobolka gedo oo isaga horkeenayso beelaha halkaasi deggan taas oo qayb ka ah faragelinta maamulka adisababa ee ka dhanka ah madax bannaanida iyo qarannimada soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay dowladda saaka ayaa ciidamo ethoobiyan ah oo ka soo baxay degmada doolow waxa ay u soo dhaqaaqeen dhanka degmada buulaxaawo ee gobolka gado hase yeeshee waxaa ka hor yimid dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida oo u diiday in ay u soo ruqaansadaan dhanka buulaxaawo ayaa lagu yidhi sidoo kale qoraalka ka soo baxay dowladda soomaaliya ee lagu eedeeyey ethoobiya in ay faragelin iyo iska horkeen ay ka wado gobolka gado qoraalka oo sii socda ayaa lagu yidhi soomaaliya waxa ay mar walba ay diyaar u tahay darisnimo wanaag iyo nabad ku wada noolaansho hase yeeshee maamulka adis ababa waxa uu caadaystay in uu colaado hor leh uu ka abuuro gobolka islamarkaana uu wado tallaabooyinka ka dhanka ah madax bannaanida soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay diyaar u tahay difaaca madax bannaanida iyo qarannimadeeda waxayna ugu baaqaysaa beesha caalamka oo ay ugu horreeyaan qaramada midoobey iyo midooda afrika inay cambaareeyaan falalka guraacan ee ethoobiya ee wax u dhimaya nabadda gobolka iyo tan caalamka intaba maxamed idle raadiyo cadaado hogaamiyaha s c khaatum ayaa magaalada buuhoodle ka daafuray adeega sumadsiinta gaadiidka iyo taargooyinka maxamed cali biile ayaa warbixinta warkaa inooga soo diray buuhoodle hogaamiyaha maamulka s c khaatumo cabdulqaadir axmed aw cali ayaa waxa uu dahfuray adeega sumadsiinta gaadiidka taarikooyinka waxaana munaasabada ka soo qayb galay simada dhaqanka xildhibaanada iyo weliba sidoo kale wasiirada maamulka s c khaatumo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyntii munaasabada ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka mudane cabdulqaadir cabdi warsame digaale furayno adeega sumadsiinta gaadiidka ma laga yaaba dadku inay yidhaahdaan sumadda tala sheegaya maxay ahayd sumaddu waxaa weeye xoolahaynu innagu xagga berigii hore dhaqan jiray xoolaha nin weliba xoolihiisa sumad buu ku dhigan jiray maadaama soomaaliya ay hadda maamul goboleedyo badan ay ka dhismeen maamul goboleed weliba wuxuu samaystay sumad isaga u gaara adeegga maanta aynu bixinayno ee bilaydhada iyo taarikada baabuurta buugga iyo leysanku waxaa weeye waa sumaddii esisi khaatimo u gaarka ahayd ee maamul goboleedkan lagu caanka uu ku noqon laha insha allahu tacaala adeegga kanu marka laga eego ay ka timaado dhinaca maxaan ku yidhahdaa astaanta caalanka maxaan ku idhahdaa astaanta qaranka astaanta xuduudaha markay ka timaaddo waa adeegga soo raaca ee lagu garan karo deegaan walba calaamadiisa iyo astaanta gaara uu leeyahay gaadiidka faraha badan ee waddooyinka maraya ama maamul goboleedyada kale u gelaya intuu waxa weye calaamadda ka muuqata waa calaamadda aynu inagu maanta u samaynay ah taarikada sc khaatumo waxaan filayaa maanta halka aynu marayno waxaan leeyahay buu hoodle baa laga daafuray sida madaxweynuhu noo sheegay waa markii ugu horraysay nasiib bay u heshay muddadii halka aanu joognay oo ah wakhtiga haddee adigu afar toddobaad ku dhow bulshada iyo lakulankeedii iyo sidii halkaana lagu soo dhoweeyey wada shaqayntii dadka iyo sidii buuhodle markii horeba horseedka ugu ahayd ummadda reer esc khaatumo waxaan mar kale ugu bishaaraynayaa inay fursadda tan maanta iyagu u heleen ugu dambayntiina waxaa munaasibadda ka hadlay oo dahfuray hogaamiyaha maamulka sc khaatumo cabdulqaadir axmed caw cali qaybtii ugu horraysay markii ugu horraysay iyo goobtii ugu horraysay ee aynu ku daahfurayno sumadsiinta gaadiidka sc khaatumo waxaa nasiib u yeeshay daahfurkaa sumadsiinta gaadiidka magaalada buuhoodle caasimadda gobolka cayn isla markaana caasimadda labaad ee sc khaatumo ilaahbaa mahaddaa iska leh sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa martidan qiimaha badan leh ee hareerahayga taagan ee isimadii iyo cuqaashii iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo waxgaradkii degaankaba ka kooban aad baad u mahadsantiin kasoo qaybgalkiina kasoo qayb gasheen munaasabaddan qiimaha badan leh sumadsiinta gaadiidkeennu waxay astaan buuxda u noqon doontaa astaan buuxda waxay u noqon doontaa sugidda amnigeenna iyo xaqiijinta degaanadeenna inaynu si buuxda gacanta ugu qabanna innagu aynu keliya ma aha sumadsiinta gaadiidku il dakhli oo ku soo korodhay maamulkeenna laakiin waxay wax weyn ka dari doontaa arrimaha amniga iyo nabadgelyada gudaha iyo kuwa xuduudaha intaba sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa bulshada sc khaatumo meeli joogtaba gaar ahaan galabtu aynu joogno caasimaddii buuhoodle in si dhammaystiran oo aan kala hadh lahayn looga qayb qaato sumadsiinta gaadiidkeenna maxamed cali bile maamulka koonfur galbeed ayaa maanta kala qaaday difaacyada ay iskugu jireen ciidan ku dagaalamay degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ibraahim mayow bashka ayaa warbixinta warkaan inooga soo diray degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose
ugu dambeyn waxaa maanta la burburiyey dhammaan difaacyadii ay isugu jireen ciidankii ku dagaalamay degmadan qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose taliyaha booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha xasilinta oo ay weheliyaan maamulka degmada iyo odayaal dhaqan oo dhammaanba nabadreedin ahaa ayaa tegey goobaha ay ku kala sugnaayeen ciidanka waxaana ay kormeereen waddooyinka magaaladan oo ku diyaarsanaa shacabka oo aad u soo dhowaynaya nabadda ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay taliyaha ciidanka ee degmada qoryooley caliwaal oo dagaal qabiil ama dhibaata ka dhacda saas oo kale waay heshiiskii ka soo galeen odayaashaani dhaqankii mas-uuliyiintaani ilaa heer gobol ilaa ilaa maxaadle meel kasta oo annaga naga xukumay ka soo gaarta heshiiskaasee sidee dhab ah ma u qaadanay sidee dhab ah ma u qaadanay annaga adowgan maxaa waaye al-shabaab waay guddoomiyagan degmada annaga jecelnahay intaa lagu dilay yaa dilay cid u soo caarta ma jirtaa nan baxay shabaab madahiisii keenay u soo caarta ma jirtaa horta kooda taas ha laga faaldhowdo madax dhaqameedyada beelaha ku dagaalamay degmadan ayaa dhankooda adkeeyey in lagu dadaalo wadajirka iyo walaaltinimada labada beelood walaalaha ah qoryooley ilaahay wada makaniyey dhex martay diriirta nacasnimada ah aan qurux badnayn dad ehelaa diris ah aan kala guuraynan dhaxbarta ilaahay naga bixi udurkaas maanta aan nabad qaadanna ma isla qaadanay qoryooley ma xambaarsanay qoryooley ma xambaarsanay qoryooley ma xambaarsanay dadweynaha dadweynaha dadwey dadweynaha degmada qoryooley waxaan u sheegaynaa maanta waxay ka bilaabo inay qoryooley nabad ka jirto ee qoryooley ammaan anta inta inta baxday in magaalo ku soo laabato واحتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا marka ولا تفرقوا hadaad adna ka dhigtid تفرقوا waxa way waa dhibaato een meeshaasi waxaa dareemaysaa in macnaha amar la bixiyey walaa tafaraqu ha kala tegina waay ninka maanta dadkan intuu kala geeyo ee ku seexda ku tooso maxaad leedihiin maxaad leedihiin dadkan maantay ninka kala geeya oo tafaraq ka keena maxaad leedihiin ninkaas ninkaas cadow waayo ilaahayna ha naga qabto dadkeedii nabad ay hesho idinku aad nabad heshaan ma aqbasheen ilaahay ha idinku leeyahy intaas waa waxaan u soconno heshiiskan waa taabagal cid kastana waa lagula xisaabtami doonaa ilaahayna waa idinkula xisaabtami doonaa annagana waa idinkula xisaabtamaynaa madaxda dalka iyo dadkana waa idinkula xisaabtami doonaan heshiiskaas taliyaha booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaashaanle sare cabdi ibraahim shaamuw abdidheere ayaa dhankiisa ciidanka u sheegay in ay ku dadaalaan wadajirka hal meelna ku soo wada jeestaan oo maxay tobanka sano meeshan difaacaysay inaad sii labalaabtaan oo maxay daa adowgiina usii jeesataan ma naga ballan qaadaan reeraha aad ka soo jeedaan haddaba waa wada joogaan waxaan ognahay reeraha hadda aad ka soo waa wada joogaan ma kala qixin adinka ayaa isqoomay adinkaa la rabaa niyaddooda ayaga inaad dhistaan aad bay u qalbi xumaadeen sida ladinka maxaa laga sugaaye oo qoryooley iska dhaafa ilaa maxaa la yidhaha kurtuwari inaad gacanta soo gelinaa laga sugaayey aad baa dadkii idin sugaayey niyadda hoogaa waa ka jabtay inaad niyaddooda soo celisaan waa laynka rabaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in dowladda koonfur galbeed ay dadaallo ku bixinayso sidii ciidankan ay uga mid noqon laayeen daraawiishta xuquuqna ay u heli lahaayeen waxaana sidoo kale uu uga mahad celiyey sida walaaltinimada leh ay u qaateen wadajirka iyo nabadda maanta wixii ka bilaawdo waa la nabadoobay nabadaa la qaatay cadowga iyo qoraygeena meeshuu ku sii jeedsanayo waa nabaddiidka waxaa ilaahay uga mahad celinaynaa oo caddayn aadna tusteen in nabadda la wada qaatay ninkii xabad rida in maanta aad tidhaahdeen waan soo qabannayo laba saddex afar shan qofood xabada rideenna maanta aan halkaas aan ku xirnay waa ilaahay subxaana wa tacaala uga mahadinaynaa kadibna adinkaa idinkaga mahad celinaynaayoo iska soo qabateen kii dulmiga iyo xabadda iyo fidnada ka shaqayn lahaa sharaf iyo karaamaad leedihiin waxaan diyaar u nahay inaan ciidankan isku dhafno qaabkii laisugu dhafi lahaa iyo qaabkii looga shaqayn lahayna saraakiisha ayagaan ka wada tashan doonnaa marka laysku kiin keenana yaana dib loo gocanin wixii dhacay wixii dhacay waa dhacay hadda kadib nabadaa laga wada shaqaynaa kii keena xagaldaacinta nabaddaasina gacan midaysanaa lagu wada qabanaa soo saas maaha laakiin maaha inaad tidhaahdo kan anigu walaalkay dila asagii aan dila ama midkii kaloo saaxiibkii ah walaalkay aan dila taasaysan marba dhicin nacasnimo waayo dulinimo waa taas waa in cadowgeena midka ah hadduu cararo iyo hadduu maxaa laa joogaba midka ugu dhow uu soo qabtaa kan ehelnimada uu u kaashanayo ama u garabsanayo kaas inuu soo qabtaa la rabaa uu yidhahdo waa kanaaye hala qabta la xidho waana ibraahim maxamed mayo oo idinkaga soo warramaya qoryooley oo nabadda soo dhowaynaysa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho salaada janaasada kula tukaday marxuum senatar maxamed cali gaagaab warbixinta warkan waxaa muqdisho inooga soo diray markee waryahayga maxamed iidle gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xubno ka socday labada aqal ee baarlamaanka federaalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi iyo siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale ayaa salaada janaasada waxaay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ay kula tukadeen allah u naxariistay senatar maxamed cali yuusuf gaagaab oo ahaa senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya kaasi oo bilowgii toddobaadkan ku geeriyooday waddanka turkiga meydka marxuumka ayaa hadda la saaray diyaaraddan iga dambaysa oo u duuli doonta daqiiqada kadib magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo la qorsheeyey in lagu aaso allah u naxariistay senatar hore maxamed cali yuusuf gaagaab xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa meydka marxuumka ka raacay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyagoo u wada deegaanada puntland oo qorshe uu yahay in isla maanta lagu aaso salaada janaasada kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee ka qaybgelay salaada janaasada ee marxuumka walaalkeen wuxuu ahaa aniga asagu isku gobol baan ka soo jeednaa gobolka mudug rag saaxiibana waan ahayn isku deegaanana waan ahayn wuxuu ahaa oday weyn oo maanta soomaaliya ka tegay buu ahaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajiciin ilaahay naxariista ha siiyo ehelkii ee qoyskii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii iyo aqalkii sare uu ka geeriyooday iyo baarlamaanka soomaaliyeed oo dhan iyo jamhuuriyadda soomaaliyaba samir iyo imaan allah naga siiyo dhammaanteen wuxuu ahaa markaad qofka soomaalidu waxaad tidhahdaa jid ma wada marteen jidid ma wada cunteen jabad ma wada gasheen markaad od isku shaqa tihiine isku deegaan tihiine isku isku meel wada degan tihiine aad isku xafiis tihiin waad baranaysaa akhlaaqda dhaqanka dad jacaylka dal jacaylka intaasuu caan ku ahaa wuxuu ahaa runtii senator gaagaab dad uu ku yaryahay noociisu biniaadanka oo dhan wuxuu ahaa wuxuu ahaa garyaqaan ama looyar abukaato weyn oo cilmiga sharciga ku takhasusay oo b fiican oo muxtarim ah oo dalkan iyo dadkan usoo shaqeeya oo ahaa waxaan ilaahay ugu baryaynaa inay jannooyinka jannooyinka ugu sarreey uu geeyo ducadaas iyo maanta uu naga mudan yahay kulley intii soomaaliya oo ama xanaf iyo wax dhex mareenna waxaan weydiisanaynaa cafis inay iska cafiyaan walaalkeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay salaadda janaasada ayaa tilmaamay in marxuum gaabgaab uu ahaa nin wax badan u soo qabtay dadka soomaaliyeed innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan idin leennahay ama isleennahay annagoo dhan sabir iyo imaan allah naga wada siiyo nin wanaagsan oo wanaag lagu yaqaanu ahaa nin xilli adag baarlamaanka gaar ahaan aqalka golaha sare golaha muxuu ahaa aqalka sare ka soo saaray oo la xasuusto xilligii ayaantii labadii weeye nin qiimo badan oo bulshada wax weyn u soo qabtay gaar ahaan deegaamada aan ka soo wada jeedno mudug nabadda iyo kulli ka soo shaqeeyuu ahaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa tilmaamay in senatar maxamed cali yuusuf gaagaab ay muddo ku dhow konton sano ay saaxiib ahaayeen islamarkaana ay ka wada shaqaynayeen dowladnimada dalka wuxuu ahaa nin waddani ah oo dadkiisa iyo dalkiisa jecel konton sanana saaxiib baanu ahayn wuxuu ahaa dhallinyaradii shaqada ka bilowday xafiiska siyaasadda ee madaxtooyada saddex iyo afartankii baanu isbarannay waanu isku barannay xafiiska naftiisa aanu labada iyaduba ka wada tirsanayn xilal badan buu dalka ka soo qabtay oo kala duwan badhaadhe degmada badhaadhe guddoomiyuu ka noqday puntland madaxweyne ku-xigeen iyo wasiirka maaliyaddu ka noqday joornaalkii ogaal ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed wuxuu ka mid ahaa guddigii farsamayn jiray ee qori jiray waxaa weeye haliyey soomaaliyeed oo dalkan ka baxay aynu maanta geeridiisii u joogno weeye laakiin qof waliba wuu dhimanayaa oo cid noolaanaysaa ma jirto laakiin waa la kala horrayn karaa waxaanan ereyay ku soo gebagabaynayaa samir iyo iimaan dhammaan qoyskii iyo qaraabadii iyo dadka soomaaliyeed uu ka geeriyooday ha ka siiyo haynaga siiyo isagana jannadii fardowsa ilaahay ha geeyo maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliya niisa oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka ayaa xubno ka tirsan al-shabaab ku dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellada hoose howlgalkan oo si qorshaysan looga fulayay duleedka tuulada jimbaluula ee degmada afgooye ayaa waxaa lagu dilay afar xubnood oo ka tirsan kooxdaasi kuwaasoo qaabilsanaa ururinta lacagaha laga qaado shacabka xubnaha la dilay waxaa ka mid ahaa macalin nuur liibaan cali yare iyo bilaal sidoo kale howlgalkaasi waxaa lagu dhaawacay kuusow iyo caddow oo iyaguna ka tirsana kooxda al-shabaab ciidanka hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ee niisa waxaa ka go-an inay meel kasta ku beegsadaan kooxda khawaariijta sidaas darteed waxaa lagu wargelinayaa in dadweynaha ay ka fogaadaan goobaha lagu tuhmayo maleeshiyaadkaasi nabaddiidka ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay taliska nabadsugidda soomaaliya koox burcadbadeed soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay markabka luumaysi kooxa la sheegay inay yihiin burcadbadeed kuna sugan xeebaha puntland ayaa gacanta ku dhigay markabka luumaysi oo laga leeyahay dalka shiinaha sidaa ay khamiistii sheegeen ciidamada midooda yurub qaybta la dagaalanka burcadbadeedda ciidamada ka hortagga burcadbadeedda ayaa sheegay markabka ay saarnaayeen shaqaale gaaraya ilaa siddeed iyo toban ay lala wareegeen burcadbadeed kuwaasoo qaarkood ku hubaysnaa qoriga aake fodhisaman iyo qoryo kale waxay dhacdadaasi ku tilmaameen dhac ka dhacay badda waxayna intaa ku daray inuusan jirin mid ka mid a shaqaalaha markabka ah oo uu dhaawac soo gaaray weerarkan ay geysteen kooxda burcadbadeedda soomaalida ayaa ka dhacay xeebaha soomaaliya meel qiyaastii u jirta saddex boqol iyo siddeetan mayl beriga kagana beegan magaalada muqdisho dhammaadkii bishii mey ee sanadkan dowladda jubbaland ayaa gargaar noocyadiisa kala duwan gaarsiisay dadka ku nool deegaanka buurgaabo ee gobolka jubbada hoose warbixinta warkaan kismaayo waxaa inooga soo hordiray waryahayga cumar yare
wafdigan ka socday labada gole ee dowladda jubbaland oo qeyb ay ka ahaayeen guddoomiyaha degmada kismaayo iyo saraakiil ciidan maalmihii lasoo dhaafayna safar ku mariyay deegaanada xeebaha ee gobolka jubbada hoose ayaa gaaray deegaanka buurgaabo ee degmada badhaadhe ujeedka socdaalkan oo ahaa mid lagu xaqiijinayey amniga guud ee jubbaland islamarkaana lagu qiimeynayay xaaladaha ka jira deegaanada xeebaha ayaa waxaa wafdigu halkaasi ay gaarsiiyeen gargaar raashin oo dowladda jubbaland ay ugu tala gashay dadka ku nool deegaanadaasi deeqdan oo ka koobnayd noocyo kala duwan oo raashina ayaa waxaa la gaarsiiyey in ka badan saddex boqol oo qoys oo ku nool deegaanka buurgaabo dadka deeqda la gaarsiiyey ayaa dowladda kaga mahadceliyey deeqda ay soo gaarsiisay guddoomiyaha degmada badhaadhe xasan nuur cabdi iyo xildhibaan cumar xasan oobo ayaa ka mahadceliyey deeqda dowladda jubbaland ay soo gaarsiisay dadka ku nool deegaanadan marka xigto waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo noo keenay deeq xilligii loo baahnaa oo ay mudneed in la keeno isagana waan ugu mahad celinaynaa waxaan leeyahay madaxweyne waad mahadsan tahay maadaama shacabka u keentay deeq aad usoo dhiibto deeqaasoo kala duwan noocyada kale ah bariis iyo sonkor iyo bur iyo saliid iyo mataqaanaa iyo tibir waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo waftiga noogu yimid caasimadda jubbaland waxaan leeyahay waa mahadsantihiin soo dhowaada
axmed madoo ju axmed madoo ju jubbalandi ju wasalimia na kuiva hali zenyu na kuangalia situation yenyu kuhusu habari ya skuli, habari ya hospitali, mambo ya majumba e, na choto shukurani pia kwa Rais Ahmed Mohamed Islam kwa msaada wa chakula ambao ndo kuecha tulipo mara kwanza tu kwa kuzungumza naye kwamba visiwani kuna tabu wandia raskemboni ila, ila fuma ya umela skoyama e, akachupromise kwamba kuna chakula yani ataecha visiwani mashallah chakula hichi kindakuya isnashuntakuya hapa kuvapa moral gelin yani kulangamana muve na idhan serikali ni idhan simonao habari ambayo iko raskemboni rali makutina arintakada raskemboni tageer jubbaland awtin soma so diyaar matin cidmada hor hor socota gadaashiina inaad socotin kii caag biyo wato caaga caano biyo iyo malab iyo iyo doolshi wixii guriga yaala in cid inka loo qaado marka waxaa idii maadin dhiirgelin magaalada dadka magaalada jooga inay ciidanka la shaqeeyaan anaka waa dowladda waakan waxaa ka socdaan wasiiro iyo afar xildhibaan aha waxaan mahad u celinaynaa madaxweynaha raashinkaas soo dhiibay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdifitaax maxamed mukhtaar iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa sheegay in dowladda jubbaland ay mar walba garab taagan tahay dadka ku nool deegaanada xeebaha islamarkaana ay ka xun yihiin khalkhalgelinta lagu wado amniga deegaanadan oo muddo dheer ahaa kuwo ammaan oo xasiloon waxaan halkan u nimid inaan dadkeenna deegaanka joogo aan dareenka la qaybsanno ilaahay subxaana wa tacaala hanugu guuleeyo ciidanka halala shaqeeyo waxa ugu weyn halkan aan u joogno waa inaan idinku dareennahay inaan door wanaagsan ka qaadanno amniga dadka deegaanka la hadalno odayaasha iyo saraakiisha ciidanka halkan waxaa lagu qaybin doonaa hadduu alla subxaana wa tacaala idmo raashin wasaaradda gargaarkan si gaara ugu mahad celinayaa oo wasiirkeedu nala joogo raashinkaasi waxaa ka yimid dowladda jubbaland baa idiin soo dirtay ujeedka ugu weyn ee looga gol leeyahayna waxaa weeyaan dadka deegaanka in dowladdu ay ka warqabtay inay ogaadaan soo ma ogidin dadka deegaanka waxaa u- waxaan anoo dowladda afka dowladda ku hadlayo wasiirkana iiga dambeeyo dowladda way idinka warqabtaa raashinkaa la qaybinaya keliya kuma salaysno wa- waxyaalo kale oo dowladda ka iman doona ayaa jiri doono waxaan halkan oga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaam oo runtii door wanaagsan ka qaatay dadka deegaanka in eh, wafuuddu ay mataqaanaa u yimaadaan oo wasiirada idiin yimaadaan oo saraakiisha idiin yimaadaan oo guddoomiyaasha idiin yimaadaan waxaan sidnaa marka koowaad salaan diiran oon idinka signo- sidno madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaan ma guddoonteen wuxuu idinku soo salaamayey salaantii aad ku taqaaneen ou reer buurgaba idinkula ahaa madaxweyne axmed maxamed islaam raashinkaasuu idiin soo dhiibey wuxuuna idinla qaybsama- qaybsanayaa xaalad kasto iyo wax kastoo hawla oo waxa weeye aad qabtaan saasuu waxa weeye idinku soo salaamayey ee, walaalayaal deegaankan boorgaabo oon aad u garanayo wuxuu ka mid ahaa deegaanada eh, boorgaabo iyo kambooni iyo kudhaxeebaha deegaamada ugu ammaanka badan dhulkan Een, wuuna noqoni doonaa haddana wuu yahay Een, waxaanu idinku nimid oo wafdiduna ujeeddadeedu tahay xaaladda ka jirta deegaankan inaannu idinla qaybsanno oo nu ogaanno xagga security-ga hadday noqoto Een, hadday noqoto arrimaha bulshada Een, hadday noqoto waxaa weeye xaaladaha jiroo dhanba waa dadka yagii waan ognahay xaaladda ay ku nool yihiin waannu la qaybsanaynaa waana joogaynaa meel looma soconno waana arki doonnaa bulshada qaybaheeda kala duwan haddii alla idmo Een, xaaladda ka jirta xaaladda ka jirta kamboni ood wada og tihiin oo dareenka dadka waxaa weeye ay taabatay ood u soo baxdeen ood halkaa ka caddaynaysaan inaynan qayb ka ahayn oo aad waxaa weeye ka xun tihiin in dowladdii soomaaliya ay ciidamo keentay kamboni ka soo dejiso say u khalkhalgeliso amniga iyo security-ga ee ka jira deegaanadan gaar ahaanna waxaa weeye si guud ahna jubbaland gaar ahaanna ka jira xeebahan ka jira aad iyo aad bay nasiib darro u tahay waa wax fool xun waa waxaana keenay maanta halkan inaannu waxaa weeye tusno caalamka dowladda soomaaliyeed u jeedno u sheegno waa dowladdeennii ma necbin xasan sheekh maxamed waa madaxweynaheennii xamse waa ra-iisul wasaaraheennii laakiin k- miyaan ka yeelaynaa inay amnigana burburiyaan miyaan ka yeelaynaa inay askar soo daabulaan oo yidhaahdaan xabad ka rida dadka reer jubbaland nabad bay ugu baaqayaan soomaaliya oo dhan nabad bay ka shaqaynayaan taasaan wadnaa taasaan rabnaa in lagu wada noolaado waxaan rabnaa wiilasheenna iyo dhallinyaradeennana inaan intaas waxaa weeye gaadhsiinno hooyooyinkeenna aan gaadhsiinno middaa inaan ka shaqayno halkaa waxaa taa yaalla raashin dowladda jubbaland idinku soo xaweeye idin- xaweeye idiin keentay waad qaybsani doontaan haddii alla idmo raashinkaa waad qaadani doontaan wuuna gaadhi wa- doonaa qof walba waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad waxaa weeye een, dadkaan ay heli doonaan waxaa weeye adeegyada inta ay haystaanna waxaa weeye sii socon doonto inta ka dhimanna la dhammaystiri doono wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa gormeer ku tegey dhismaha waddada isku xirta deegaanada buulogaduud iyo janaa'i cabdalle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dowladda jubbaland mudane maxamed ibraahim oogle oo qayb ka ahaa wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud oo ay gaaray deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo ayaa kormeer gaaban ku sameeyey waddada isku xirta deegaanada buulguduud iyo janaac cabdilo oo inta badan la dhisay maxamed ibraahim oogle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa sheegay in si deg dega loo dhisi doono marinkan muhiim u ah bulshada deegaanada buulguduud iyo janaac cabdalle ayuu wasiirka sheegay inta badan la dhisay inta hartayna la dhammaystiri doono waxaan taagannahay meeshii ay ku dhammaanaysay waddadii ee, buulo guduud iyo janaac cabdalla een, qaybtii jayga ee, sida uu noogu warbixiyey taliyaha een, qaybtan guutada ee, inta ka dhiman waa labayo labaatan kilomitir Een, markaan dhegaysanay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo taliyahaba Baahida loo qabo.
waxaan ee, baahida loo qabo waxaan isla garannay inaan ku laabanno golaha wasiirada ganacsatada xildhibaanada iyo dowladda jubbaland dhammaanteedaba inaan isku howlno ee, maanta wixii ka bilowdana aan insha allahu tacaala rabno inaan u dadaalno inaan waddadan si deg dega aan ku dhammaystirno ummadda jubbaland iyo reer kismaayo iyo nawaaxiga dadka meeshaan deganna iyo taliyaha iyo ciidamadana aan ugu bishaarayna insha allahu tacaala si deg dega inaan arrintaa waxooga qaban doono warkii habeen dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo ashar marka maxamed maxamuud ee nala socodsiinayay waxaa ii farsamaynaya saaxiibka luqmaan yare intaan warkaa warka xiga ku kulmi doonno ammaana allah